magaalada boosaaso ayaa lagu soo gabagabeeyey tartanka kubadda cagta kaasi oo loo qabtay ardayda wax ka barata jaamacadda boosaaso faraceeda garawe tartankan ayaa waxaa ka qayb galay lix kooxood kuwaasi oo kala matalayay kuliyadaha jaamacadda hodan saciid xasan wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha puntland oo soo xirtay tartanka ayaa ka warbixisay ujeedka loo qabtay tartanka oo lix kuliyadood ay isku soo arkeen oo fiinaalka ay isugu yimaadeen social science iyo science and technology ciyaar qurux badan baa halkan ka dhacday waana u hambalyeynaynaa kooxda koobka caawa qaaday oo soo hanatay wakhtigaa dheer dhammaantiin waxaa idiin rajeynayaa insha allah haddii laha idmu guul iyo horumar waxaan rajeynaynaa sboortiska puntland inaan kor u qaadno haddii laha idmu horyaal ku dhammaado waxaan rabnaa jaamacaduhu inay isdiyaariyaan waxaan furaynaa koobka jaamacadaha intii laga gaaro puntland goboladeeda waxaan furaynaa koobka jaamacadaha haddii koobka jaamacadaha dhammaado insha allah haddii laha idmo oo magaalo kasta jaamacadaheedu isku soo arkaan waxaan rajaynaynaa inaan qabanno oo qorshaha noogu jirta koobka jaamacadaha puntland qaar ka mid ah marjarafta ka soo qayb gashay xiritaanka tartanka ayaa bogaadiyey runtii rabaa inaan u mahadceliyo keliya maamulka iyo macallimiinta jaamacadda boosaaso oo runtii qaaday tallaabo ku dayasho mudan suuro geliyey inuu qabtaan kulliyadaha ay jaamacadda ku koobantahay tartamo caawa la soo gebagabaynayo shalay waxa ay ka qayb gashay jaamacadda boosaaso tartankii mini maratonka ahaa ee lagu qabanayay xuska shan iyo tobanka mey runtii waa tallaabo ku dayasho mudan runtii anoo aan jeclahayn qorshayaasha wasaaradda ee ku saabsan tartamada ardayda jaamacadaha iyo iskuullada iyo tartamada kala duwanee ciyaarahaba u dhaafaya wasiir hodan waxaan leeyahay hambalyo labadii kuliyadood ee social science iyo i t ee ciyaarta kama damaysta isugu yimi kulligiin waad guulaysateen jaamacadda boosaaso guul maamulka jaamacadda aanaan kala qaadayn oo koobkaas shidaal keliya ku soconaya iyagu ahaayeen marka afraadna waxaan mahadcelinayaa dhallinyaradii sida quruxda badnaa ee u dheeshay koobkan muhiimaddiisu waxay ahayd inay qolo qaado laakiinse ahmiyadda ugu weyn ee laga lahaa wuxuu ahaa in ardaydu ay isku dhex gasho kuliyadaha jaamacaddu ay isku dhex galaan tiina waa noo qabsoontay tartanka kubadda cagta ee loo qabtay ardayda wax ka barata jaamacadda boosaaso faraceeda garawe ayaa door muhiima ka qaadan doona horumarinta iyo isdhexgalka ardayda jaamacaddaasi